أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayno idinkuna aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo war ka soo saartay xasuuqii ay diyaaradaha cadowgu ka geysteen deegaanka maxaa siciid ee wilaayadda shabeellaha dhexe waxaan caawa idiin haynaa shir jaraa'id oo goor dhoweyd uu qabtay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo mashruuc raashin qaybinaha ka sameeyey degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe barnaamijka ayaad ku maqli doontaan falcelin ka dhalatay diyaarad siday askar ka socotay maamulada ashahadla dirarka ah ee puntland iyo jubbaland oo laga celiyey hawada magaalada muqdisho xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday ka qalinjabisay macadka khadiija bintu khuweylid oo ka dhacday degmada jawleh ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee mudug barnaamijka ayaan idinkugu haynaa suudaan dhac iyo bililiqa baahsan oo laga soo sheegaya khartuum sannad kadib markii r s f ay banneeyeen ayna la wareegeen ciidamada alburhaan xildhibaan ka hadlay qorshe la doonayay in lagu dumiyo dalka jabuuti qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad faafareebka wararka caawa ku dhegaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeenimo isniinah taariikhduna ay ku beegan tahay afariyo tobanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa ka hadlay xasuuqii ay turkidu u geysteen odayaal iyo nabadoonno ku sugnaa masaajid ku yaala deegaanka maxaa siciid ee wilaayada shabeellada dhexe haddaba ku soo dhowaada shir jaraa'id oo uu waaligu goordhoweed qabtay bismillaah alxamdu lilaahi aladii arsala rasuulahu bilhudaa wadiini alxaqi liyudhirahu cala addiini kullih walow kariha almushrikuun maanta oo ay taariikhdu tahay saddex-iyo tobanka shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo kuna beegan kowda bisha labaad labaatan labaatan iyo lix waxaan qabanayaa shir jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay xasuuq shacab iyo gumaad wuxuushnimo oo ciidanka turkigu ay ka geysteen wilaayada islaamiga shabeellada dhexe shalay oo ahayd maalin sabti ah salaada casir kadib diyaaradaha turkiga ayaa duqayn ka geystay masaajid ku yaala deegaanka maxaad siciid ee hoostaga degmada towfiiq ama masaajid cali guduud halkaas waxaa ku sugnaay odayaal dhaqameed nabadoonno iyo culummo dhammaantood u dhashay beesha wacbuudan abgaal gaar ahaan jufada cabdulla galmaax kadib markii ay ku dukadeen salaada casirka raggaas oo halkaas ay ku lahaayeen wadatashi ku saabsan xaaladda abaarta daba dheeraatay ee saamaysay dadka iyo dunyada sidii biyo loogu dhaami lahaa xoolaha ooman iyo dadka ooman sidii raashin ugu raadin lahaayeen dadkooda dhibaataysan nasiib darro waxaa si gardarraha u duqeeyey ciidanka turkiga ee ridada ah waxaana halkaas ku shahiiday kow iyo toban qof iyo sideed kalena oo dhaawaca intii aan xaqiijinay dadkaas halkaas lagu xasuuqay dhammaantood waxay ahaayeen waxgaradkii iyo culimmadii beesha cabdulla galmaax ee shabeellada dhexe magacyadoodana ilaa hadda intana soo gaartay waa nabadoon abukar axmed calasow ciribey nabadoon ibraahim maxaa caddaan cibaar nabadoon ibraahim axmed xasan geelqaad nabadoon abshir cabdi axmed diini macruuf maxaa cali maxaa dirib ow cali maxamed xasan winjel nabadoon caraale muuse magefe sanyare cali qawle nabadoon cabdi suudi maxamuud jabyare nabadoon sheekh cabdiraxmaan dhegey nabadoon sheekh cali nuur waxaa kaloo halkaas ku dhaawacmay sideed qofood sideeddaas qof saddex kutaab oo masaajidka qur-aan ku baraayay iyo laba oday oo toddobaatan jira ah iyo laba gabdhood dadkaas birimigeydada ah ee aan waxay in la laaya ay ku galabsadeen aysan jirin waxaan uga tacsiyadeynayaa dhibkaas meesha ka dhacay aniga oo ku hadlaaya magacayga magaca wilaayada shabeellada dhexe iyo dhammaan magaca mujaahidiinta kulligood waxaan uga tacsiyeynayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah gaar ahaan beesha abgaal ismaan khaasatan wacbuudhan khaasatan cabdulla galmaax iyo qoysaskii iyo qaraabadii ay ka baxeen ilaahayna waxaan ku weydiinaynaa inuu shahaadada ka aqbalo waxaa lagu dila gardaro waxaa lagu dila dalkoodii waxaa lagu dila masaajidkoodii waxaa lagu dila danahooda iyagoo ka tashanaya insha allahu tabaaraka watacaala nimankaas waa shuhado ilaahayna ha ka aqbalo shahaadadooda dadkii dhaawacmana ilaahay hoobooga dhayo insha allahu tabaaraka watacaala waxaan u sheegayaa dowladda turkiga ee cilmaaniyadda ah ee dadkaas u laysay gardarada waxaad ogaatiin taasu waa dakano meel idinkugu qoran waa mid noo taalla haddii allah idanka leeyaha taariikhdaana qori doonta dhowaa iyo dheeraaba waa laydinka aarayaa taas ku fakamaysin insha allahu tabaaraka watacaala dadka aad layseen waa laydinka aarsanayaa midna waa idinka xaaraan inaad afgaar ismaan ku layso shabeellada dhexe caqligaaguna ow yahay inaad satar lay dhigato bashaqle badda ku aadan cadalana aad batrool ka qodato ee aad naga dhacdo batroolkanya adigoo dad hawana ah shan fuusta ka siinaya boqolka fuusto taas waa kaa xaaraan kuu suurageli maysa insha allahu tabaaraka watacaala intaas kadib waxaa la yaab kale waxay tahay ibraahim maxamed maxamuud waxaa taliyaha ciidanka ridada loo magacaabay lama beri ka hor maalintii labaatan iyo sagaalkii bishii tagtay oo labiyo tobnaad aa la magacaabay soddon iyo kowdeediina waxaa la xasuuqay cabdulla galmaax ibraahim maxamedow markay ku soo baaba'een gurguurte iyo odowey iyo sanay iyo shuute markay soo baabi'iyeen marti abgaal ay soo baabi'iyeen ee dadkii ay fahmeen ee dadkii ay garteen dantoodii ee nin war ka waryeelaya la waayey ayaa la yidhi weji cusub in aad galmaax yoonis haddii wax badbaadsamaya inaad wax ku badbaadiso laakiin saakay inaad ka bilowdo cabdulla galmaaxo masaajid ka buuxee dukaaye inaad layso waxaa tahaad isu sheegtay taasina waxaan ku leeyahay warsamiintadaada waa la arkay cabdulla galmaaxna dad dhinta waa yaqaan kow iyo toban maahane kontomeeyo uga tegi jiray meel waa yaqaanaa geeri waa yaqaanaa waxna waa iska dhacshaa waxaa ballam ah marka insha allahu tabaaraka watacaala haddaad darsigii raggii kaa horreeyey qabaa'ilkoodii madcilahay wa tageen waa baaba'asheen buldoonkeeday gubeen waa barakacsheen ayagoon waxba u haynay kasoo dhaqaajiyeen haddaan kabkabaynay haddaan booyhoodii dhedhayeynay inaad adiguna ka bilowdo galmaxaa la joogaa xamaraa la difaaci lahay ayaa galmaha arka lagu keena ee aad si aad u tusto afka afka turkiga ninka ku baray murtad horta inuusan ama b h ha wato ama masar ha watee ama reerbaadiye ha ahaadee horta murtad inuusan wax qiima iyo wax qaayaa lahayn adigaa ka markhaati kacay waxaa la islahay araykii horo oo inojantiga ahay kanu waa ka ron yahay oo waa nin wax soo bartay haddii caqligaagu marka saas yahay waxaan leeyahay beesha galmaha yoonis ninkaas waxaa loo magacaabay intii la soo marsiiyey rataabgaal iyo waxaasle intii lasoo marsiyey inooda marsiyey ahayd laakiin waa idin digay insha allahu tabaaraka watacaala inuuta idin jeclaysay inuu idin sheegay waxaan rabnaa inaan isgarabsanno cadowgana iska dhicinno waxa hadda ma ogtahay hadda maanta aad meeshan ku arkaysiinna waa wixii waxaasle iyo hartaabgaa lagu soo suubiyey marka waxaan leenahay ha la gurmado jihaadka garab ha la siiyo dhibkaanu naga heri maayo annagoon gacantaan isaga reebin marka waxaan idin dardaarmayaa inaad hubka qaadatiin inaad mujaahidiinta garab siisiin inaad ku biirtiin jihaadkan sideedaba murtad qabiil male tol male qaraabo male wax uu yaqaana male waxaana daliil u ah yuusuf maxamed maxamuud waa nin yuusuf galmaaxa waxuu la yahaana waa cabdulla galmaax oo turki uu yeera asagoo wax ku laaya ma qabee asagoo weliba sheegaha u leeyahay anaa laayay waxaa waaye marka waa ogtihiin mahaas shabaab ma joogin shabaab mahaas ma fadhin waaliga xataa maha joogay waxuu ahay nin adagkeeda ka dhashay oo toolooyinkiina odaka ahuu ahay waana noolyahay hadda asagu waa kana amahaan jooga sidaasdaba shabaab uma socdaan ummaddan dhammay rabaan inay baabiyaan marka waxaan idin leeyahay ummadda soomaaliyeed meelay joogaanba waxay joogtaa in soomaali la rabo in la dhaco las isirsifeeyo masaajid dad ku jira oo dukaaya ee meel fadhiya sideedaba aan qorya haysan waxa sababta loo diyaaradu loogu dhufaayo xay tahay marka waxaan leeyahay inta la baraarugo hubka ha la qaato hubka ha la qaato intaan intaan cadowgaasu na baabiin inta nin dhibtaho lama dhibto insha allahu tabaaraka wa tacaala saas ayaan leeyahay jazaakum allahu khayran wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka falcelin sidee ah ayaa ka dhalatay markii diyaarad siday askar ka tirsan maleeshiyaadka maamulada ashaadala dirarka ah ee puntland iyo jubbaland laga celiyey hawada magaalada muqdisho haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay alakh cabdiwaab maxmed bukhaari bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta guud marka mareegaha islaamiga ah waxaad ku dhegaysan doontaan waxyaabihii ugu dambeeyey oo ay qoreen qabsaydada islaamiga ah aynu ku hormarno falcelin ka dhalatay diyaarado siday askar ka socota puntland iyo jubbaland oo laga celiyey hawada magaalada muqdisho waa halkudhiga mid ka mid ah canaawiintii maanta lagu qoray websayteka somaali memo sida ay wararku tibaaxayaan kooxda villa soomaaliya ayaa la sheegay in amar ay soo saartay ku joojisay diyaarado siday maleeshiyaad ka tirsan ilaalada madaxda jubbaland iyo puntland kuwaasoo qorshahooda u ahaa in maanta ay ka degaan magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan puntland iyo jubbaland ayaa xaqiijiyey in dowladda federaalk ah ay hor istaagtay in diyaaradahan oo siday ciidamo iyo wufuud horudhac u ahaa safarka madaxweyneyaasha labada maamul ay ku tegi lahaayeen magaalada muqdisho labadii diyaaradood ee loo diiday inay ka degaan magaalada muqdisho oo laga celiyey hawada ayaa islamarkiiba dib ugu laabtay magaalooyinka kismaayo iyo garoowe iyadoo madaxweynaha maamulka puntland uu tallaabadan ku sifeeyey iskudaydil sidoo kale bayaan goordhaweyd ka soo baxay puntland ayaa lagu sheegay in maamulka gurguurta uu khatar geliyey nolosha saraakiil ee askar ka tirsan kuwa ilaalada madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo safar u ahaa magaalada muqdisho maamulka jubbaland oo isna bayaan ka soo saaray dhacdadan ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay tallaabada uu ku sifeeyey mas-uuliyad darro weyn iyo go-aan cadowtinimo oo halis geliyey nolosha wafdiga hordhac ahaa iyo askar ilaalada axmed madoobe ka tirsanayd waxay ahayd taasi warbixintii soomaali mimo lagu qoray aynu markaana eegno websayteka reediyoga alfurqaan xildhibaan ka hadlay qorshe la doonayo in lagu dumiyo dalka jabuuti brofeor cabdi ismaaciil samatar ayaa shaaca ka qaaday in imaaraadka carabta uu qorsheynayo sidii uu u dumin lahaa waddanka yar ee jabuuti ee dhaca geeska afrika waxa uu brofesorkan daaha ka qaaday in mar uu tegay abudabi ay madaxda imaaraadka carabta si cad ugu sheegeen inay qorsheynayaan duminta dowladda jabuuti ee uu majaraha u hayo ismaaciil cumar geele waxa uu intaasi ku daray in imaaraadka uu weydiiyey sababta ay u duminayaan balse ay ugu jawaabeen in laga soo ceyriyey dekedaha jabuuti taasina ay ku riixday inay raadiyaan qorshihii ay ku dumin lahaayeen dowladdaas geesta kale brofesor cabdi ismaaciil samater waxa uu carabka ku dhuftay inta wadan ee dhibanaha u ah siyaasadda arrimaha dibadda xukuumadda abudubay kuwaasoo qaarkood uu imaaraadka laba u kala qeybiyey imaaraadka carabta ayaa lagu tiriyaa gacan yaraha yuhuudda iyadoo meesha ay dowladdaasi soo cagareegto ay ku samayso kala qoqob iyo burburin aynu halkaa ku dhaafno warbixintii lagu qoray websayteka reediyoga alfurqaan qodobka ugu dambeeya oo aynu ku soo qaadanayno xubinta hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ayaa waxay tahay suudaan oo balelqay dhac baahsan laga soo sheegayo khartuum sanad kadib markii r s f ay baneeyeen magaaladaasi warbixintan waxaa lagu qoray websayteka islaamiga ee calamada magaalada khartuum oo ah caasimadda dalka suudaan waxaa warar soo baxaya ay sheegayaan in beleleqo hantiyadeed oo qorshaysan ay martigelinayso magaaladaasi sanad kadib markii halkaasi isaga baxeen maleeshiyaadkii r s f oo lagu eedeynayay inay mas-uul ka yihiin dhacdooyinka noocan ah sida laga soo warinayo dad goobjoogayaal ah xaafado ka mid ah caasimadda ayaa isku bedelay suuqyo furan oo lagu iibiyo hanti la dhacay iyadoo aan jirin cabsi laga qabo isla xisaabtan ama dabagal dhaca baahsan oo lagu sheegay mid lasoo abaabulay ayaa sidoo kale saameeyey qitaacyo kale oo la xidhiira kaabayaasha dhaqaalaha taqaariir iyo warbixino gudaha ah ayaa muujinaya in shakhsiyaad xiran darees ciidan ama amni lagu tuhunsan yahay inay qayb ka yihiin bililqada sida tooska uga socota magaalada khartuum shakhsiyaadkaas ayaa bixiyey ilaalin fududayn iyo weliba ka qaybgal toos ah oo ku aadan dhaca sii baahaya ee laga soo diiwaangelinayo gudaha magaalada khartuum qaar ka mid ah dadka sida dhow la socda arrimahan waxay sheegayaan in falalka dhaca ah mararka qaar loo dhigo sida ololayaal amni halkaasoo lagu sheego in lagu baarayo unugyo qarsoon balse ay dhabta howlgalladaas ay tahay la wareegidda hanti shacab khubro ayaa ku tilmaamay bililqada mid xargaha goosatay oo sii wiiqaysa amniga waxayna si isku mid ah u saamaynaysaa bay yidhaahdeen dadka rayidka ah iyo barakacayaasha xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg bal markan aan idinku wareejiyo walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qeybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mashruuc raashin qaybinaha ka sameeyey degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana mashruucan ka faa'iidaystay dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaaladaasi haddaba ku soo dhowaada qaar ka mid ah dadkii mashruucan ka faa'iidaystay oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al andulus degmada jili baad joognaa xarunta wilaayada islaamka maasha allah nimcana na siya bariis sonkor baasta bur wilaayada islaamka ayaana siisa khayr allaha siyo gaalada allaha jebiyo maasha allah maasha allah maasha allah awaara nagu dhacde awaar weyn baa hadle ayaad nagu dhacde maasha allah waxaa ugu da'aynaynaa khayr allaha siyo adduunya iyo aakhara gacantooda kor allaha ka yeela gaalada allaha ga jebiyo gacanteeda hoos allaha ga dhig raashinka nimanteena siyaan gacantooda kor allaha ga dhig adduunya iyo aakhara waa u da'ayne waa u da'ayne xaashi maxamed dhaayow dhure xaaji caamed deegaankay waa gaadi raashin inaan qaadana aan ku taaganaa soonka ramadaanku noo soo dhow awaara noo jirtabo jiilala nou kaci lo yoontay geel meel lakal joogsaay male beerali waraawanu kaci wacgiin waa baloowayaa le ummadda inaan u ducayno muslimiinta saas way bariis bur sokor saliid alisi baasto
magacayga waxaa ladhahaa aadam allah maxamed allah waxaan ka yimid ceelmadon ceelmadon aan ka amaaday raashin inta nagu siisay ilaahay aan ku mahadsanaa ilaahay gaalada allah jibiy ayakona kor allah ka yaala waa kaasoo alxamdulilah waxaa lii siiyey saddex xaaf iyo baasta ilaahay noo qori ilaahay ku mahadsanayna waa kaasoo insha allahu gaalada allah jibiyo caga hoostooda allah geliy degmada jilib iyo roogeeka shalay may nahnoo diray hakubanay buulabeley iyo hakubanay raashingana ninqiibyahay guddiga abaaraha aanka koyni ilaahiya ka mahadsan mujaahidiinta ka mahadsan bacdije alxamdulilah ilaahiya ka mahadsan maydhii aree maalin sagmaalin aloori aree walaalaha mujaahidiinta ninqiibiyo raashin ninqiibiyana ninka weeri dadyar miyihiini koley ilaba araga hayse bal aragaas ilaalo ku dhangadaare faayna alxamdulilah ilaahay ka mahadsan alxamdulilah alxamdulilah guddiga abaaraha ilaahu garabsho gal ilaahu gaalo jibi ilaahayo wari niyada sheentay oo kheerba ee ilaah un weelo ununa saas oo kale lagabna aakhiro ajina ilaahayna kulmi gu-aaran alla nasiye abaarana allah noo gaabaya alxamdulilah alxamdulilah ilaahay ka mahadsan raashin mayna nasiyay saliid lamagulawe karsan baastee haaf bur'e haaf sokoree haaf bariisan nasii alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta ka mahadsan alxamdulilah fayna faylanaa ando ayna ilaahay du'aadana aqbala ununa ilaahayna aqbala ununa ilaahayna daaway magaagay muslimu maxamed ibraahim isaaq yaa lay dhahee degmada may hooge jirib mahee mayka imaaday manyaasa maasha allah raashingana siidii walaaliyaa keer ilaahaysiyo maxaana siiyay bariid sokor bur saliid baasta maasha allah anoo lay dhahaya faarama jeele aadan cali walaalaha mujaahidiinta maanta waxaana siiyaan raashiin bur sokor bariis baasto ilaahay ha barakeeyo codowga agta hoosteeda ilaahay ha geliyo gaalada ilaahay ha jabsho ilaahay subxaana wa tacaala mar walba guusha ilaahay ha siiyo alxamdulilah ilaahay ha ku mahadsan maanta abaaraha jira aaweye raashiin baa nala siiyey aniga oo ka socdo tuulada buulmayoond magaceeda la dhahay axmed maxmed sabtoob oo maanta aan kusoo kulannay degmada jilib oo raashin ula qeybiya xarakata shabaab almujaahidiin aynoo qeybiyeys oo raashinkan ka mid ah bariis baasto sokor iyo saliid oo ka mid ah hadda waxaa iskale rab subxaana wa tacaala oo meeshan uu kulansiiyey ka sokon xarakata shabaab almujaahidiin ee iskale gaaladan oo dadka dhibaysan ilaahay waxaan ka baryaynaa faka asfin ma'kuul naskadi asburburiisi raashinka waxaa nool siiyey awaarooyin ayaa jiraan gargaar oo ka imaada wilaayad xagood ka imaada alxamdulilah mahaddaas ilaah iskale awaartii iyo ramadaanka iyo isku soo aadeen ee raashinkaas nool siiyey inay ramadaanka oo aan uu baxno degmada jili waan joognaa marka tuuladan ka imaadan waa buulmayonda magacayna axmed maxamed sabtoowe alxamdulilah magacay axmed cabdicasiis xuseen cusmaan degmada bulnasiiwow ka imaaday degmada jilwa joogo farxad oo meeshoogtoo qiimo leh ayaa ku jirno xarakada al-shabaab almujaahidiin iyo maanta raashin jilib degmada jilibna ku qeybin haysa waxaanu maanta way ilainsiiyey farxad soonkii soo xukmay inaan ku soomo may qaaday labo saddex la saliid baasto bur bariis sokor iyo qaaday zaa'id aad yaa wax lasoo qeyb qordhan ma isma ahab maasha allah waay maanta walaalaha mujaahidnima inka ducaaya guul ilaahay siiyo meel alla meel taan ilaahay guul ilaahay siiyo heshiidan ka imaaday maanta waxaan ugu mahad elinaynaa inaa nimanka oo mujaahidiinta inaa raashiinna siin haayaan heshiidan ka imaaday raashiin inaana la siiyo saasaan u imaane waa qaatay mujaahidiinta allah guul allaha siiyo raashiin waxaa qaatay aaf bur aaf bariis af sokor oo laba saddexle oo saliid ah shan kiilo oo baaste ah abaaraha sanadka naga dhaceen wax la sheegi kara ma aha ilaahay mujaahidiintan kor allaaga yeelo ilaahay guul allaha siiyo iyo kan inaa raashinna siiyaan aadaan ugu mahadsan waa uu faraahsan yahay magacay waxaa layidhi cabdiqaadir caadan cabdow waxaan ka socdaa tuulada heshiid awalan alxamdulilah ilaahay baa ka mahadsan maanta waxaan soo gaaray degmada jirib waxaa ii yeeray xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa la bixinhayaa raashiin gurmudka guddida awaaraha ayaa joogaan raashiin baa la bixinhayaa waxaa la isiiyey xaaf sokor ah xaaf bariis xaaf bur shan kiilo oo baasta alxamdulilah ilaahay baa ka mahadsan ba'dallaahi walaayadaa ka mahadsan awaarta aad baa noo saameeytay deerta roob nooma di'in alxamdulilah ilaahay baa ka mahadsan walaayadan waa noo soo gurmutay guddiga awaaraha samata bixinta raashin baa nala siiyey alxamdulila ilahay baa ka mahadsan maanta waxaan joogaa degmada jirib horta magacey wax waaye cumur mayo calo waaye walaayadana khayr allaa siiyo wax ilaahaas dhan ma heleeno abaaraa noogu dhacday walaayadaa nasoo gurmud maanta waxaan qaadanayaa raashin baan qaadanayaa maanta waxaan qaadanayaa raashin farxad mataa mise farxad maa farguroogaas aad degnaa raashin ha raashin aa imid maarka waxaan qaatay baastoba sokor bariis iyo bur dharg maa ii dhiman awaarta inay adduunkao dhan ay saamaysa laakiin walaadeena soo gaartay raashin bayna siisay soonkan waadna wax kalleen suu weynaa robna smaan beerhaan iska falfaliyeenaa farxad wanaagsan oo bashbash barwaaqe waay haa ilmahay maanta xalim taqaan ceeb ay ku barya maantana beriyaa cunayana ilaahay nasiib waad walaad nasiis oo dambe waxa gaalada la baabiyo ilaahay nooma keene calanka tawxiidka hortay socdiya maxamed cali xasan baa la yidhaahda aniga in walaalaha gurmud la siiyaan oo abaaraha nagu dhaceen oo ilaahay maarta ilaahay mahadiisa wax nagu siiyaan oo macnaha maarta oo abaarahan ka baxno oo ilaahay inuu naga bixiyo ma hadda ugu celino oo badar iyo ba- iyo waxna siiyaan saliid iyo baasto na siiyaan intaba ugu mahad celinaa ilaahay baana waa noo galaraday walaalaha waana garab nagu siiyaan biyana waa nalagu siiyey maalin walba joogtaana lagu siiyaa biyaha maasha allah hadduu ilaah yidhaha maaha intaas baa wax u jiraan farxad weyn ayaa noo muuqata maanta anigoo maxamed cabdi ah oo ka imaaday xaramka ee mujaahidiinta ayaa raashina siisay bariis baasto saliid sokor aana siisay maasha allah mar- mar walba waa qaadanaa cabaaraha dartooda oo mujaahidiinta ay noogu gargaaraan ilaah inkastoo noo gargaaro mujaahidiinta iyaguna abaalmarin allah ka siiya maanta shahuurtaan dareemayo waa shahuur faraxsan ee mujaahidiinta oo na siisay waxaan ka imaada baali cusmaan nuur lugu samaliile alxamdulilah jilib raashin walaayada bixinaysa ananasi alxamdulilah bur bariis baaste sokor yananasi saliid abaaraha naha ilaahay hanaga raabo gaalna alaha jebi ilaahay idankiisa alxamdulilah maanta farxadan qaba alxamdulilah walaayada islaamka waa noo gargaarta ilaahay ha u gargaar gaalo alaha jebi magacey maxaa dhahaa harwiiwo maxamed cabdulaahi deegaankeyna sandareyo oo hoostagaysa jilib magaalada jilib maanta degmada jilib waa joogaa maanta muxuu ku soo odaay raashin qaad raashinkii qaadan hayno bur bariis ba- baasta saliid sokor raashinka dadkii qaybiyaan xasaana uga haynaa walaayada madow wada kor allaha ugu yeela maanta insha allahu maanta waa faraxsannahay awaarta maanta nu qabtatay awaar hadda u bulgaayna aragti ma aha magacay aasha aadan mahad waa ku soo baxay kamdaande waxaa laysiin haaya bariis sokor baasto saliid aa laysiin haaya oo walaayad walaayada ilaahay kor ka dhigo gaajo oo fiican aan ahayd hadda farxad fiican aan ku joognaada magacay muslim xasan ibraahim maanta bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid iyo baastaan la siiyey walaalaha mujaahidiinta intee ku imaada fargurow haddina waxaa joogaa jilib walaayad allaa kor ku dhigo bariis bur sokor baasto gaajaanahaasi hadda waa faraxsanahay magacay faantay nuuroway manyagaabaa deganye inta maanta raashin qaadan hayna jiri waa jooga maanta alxamdulilah maasha allah alxamdulilah waa duceyne waa idin duceynahaa mujaahidiinta alla kor allah kala ega cadaawada allah naga reebo waa idin duceyne magaagay ana walawey xaawawey meeshaan walaalayaalkayna waxaana siiyaan raashin bariis sokor saliid bur haa kor allah ku beelo cabdi ooyow baa layidhaahaa deegaanka baali maanta waxaan joogaa degmada jilib farxadeeda maanta wax lasoo koobi kara ma aho raashin bariis bur saliid baaste adduun ilaahay walaayada islaamka gacanteedti sarraysa ilaaha ka dhige gaalada dhug allaha ka dhige gurguurtu iyo waxii la socdo abshirtan ilaahay hanoo waafajiye farxadayna aad iyo aad aad bay u xoog badan maasha allah lama soo koobi karo farxadayna abaara bacan ilaahay hanaga bixiyo walaayada islaamka weydna garab taaganta marka maasha allah hadduu waa dhigno oo ilmaha anaga keli ma bahee ilmaha iyo aruurta iyo bil'aantii baa farxadooda aan la soo koobi karin mid kastoo meeshuu joogto baa nagala soo hadlahayaan maxaad hesheen maxaa ladin siiye ila insha allah kulgaynum insha allah aniga cabdigaadir amur waa ee baalid abaarna yaho ilaahay mudday marka abaar waa si jirta laakiin ee, to had aan cidkii ma lagan ilaahay markan muslimiinta ilaahay markan ugaanti kora ku hel
abaaraha iyadoo jiraan waa idinsoo gurmada yaa idinsoo gurmada ee, muslimiinta ilaahay marka maanta ee, raashin bariis bur baaste saliid aan soo siiya farxad naagaha iyo ilmaha marka kulli waa farxadayaad maanta aftan adiga farxad ee, tan kuweynta ma soo marna ilaahay markana
adduun walayka sameyna maalintaad la uni lahay gacanta ka haysan ilaahay kor a ku weele gacanta yo gacantii sarreeyta alla a ku weele kheer aa baan i rajeeyayna dowladda Aliye- ma- ilaahay idinkay goodiga oo gurmadka abaaraha sini caawiya boqolkii boqol aad iyo aad sini caawiya marka hambeleya ba marka unu iyo haweenkan aad iyo aad ba ku faranseen maylani dhahayeen may hasheen arhooy jilib i batine may hasheen noolaan uuna intan raashinsa iskii wadayna hab- eh, haweenka iyo dhalooga gaabta iyo aad iyo aad bay ka faraxsaneen anuu hadda maalintan oo- oo dhal oo maalintan oo ay la-aan ayan oo adigoo dhimata haysada marka aad baa ka farcabo may haysata la ii dhahay ahey walaayada islaam ee noo horreebeyta may weelayni caawiyta boqolkii boqol alxamdulilah ilaaha mahad iskulehe gaajadiinnii saara maantaan harakida al-shabaab mahadsanta raashin baa ilaahay niibaadniisayta abaaraha wadanka ku dhehe marka deegaankayna haranku alxamdulilaahi degmada jilib joogna hasanta derajo hoog leh baa ihayna marka intii oonay oo gaaladan ilaahay noo idiyo ilaahay harakadan guul siiyo musliminta ilaahay garabkii gobido gaala ilaahay noo burbur adow allah qabta way farije maxmed isaaq yaa lay dhahay ana Ah, adoomow ku kala tuulida adoomow ku kooy Ah, wilaayada khayr allah siiyo raashinga la isii bariisa la isii bura la isii ah, baasti la isii saliida la isii khayr allah siiyo farxadda khayr way wilaayada kor allah ka dhigo maanta bariis sokor baasto saliid anu la sii muslimiinta anu siisi magacood kor allah ka dhigo waxaan ka damiday kalaguur Kalaguur.
waxaan joogaa magaalada jilib nimcatol rabbi midas ilaahay kor ka soo idmi Ay, oo ka mid ah oo walaayada is ilaahay oosna uga soo qaaday raashiin bur bariis Ay.
sokor Ay.
saliid Ay.
baasto Ay.
aa ka kooban maasha allah maasha allah ilaahay nimcadiisa midaan ilaahay yaa qaforeenkaa keenay Een, hadda raashinkiina waa mar waa sidina oo gaarigaana ku siinaa nabadgelyo alxamdulilah hadda waa socotay saama aa garateen oo saaran alxamdulilah waxayna nimcan waa nimcatul nimcatul rabbi watan alxamdulilah ilaahan ugu mahad sheegnaa tan الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday ka qalin jabisay macadka khadiija bintu khuweylid ayaa ka dhacday deegaanka jawleh ee xarunta wilaayadda islaamiga ah ee mudug xafladan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo macalimiin nuuqabo ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabadda intii lagu guda jiray ayay ardayda macadka waxa ay soo bandhigeen bandhig aad u wanaagsan oo ka turjumaya aqoontooda iyo waxyaabihii ay halkaasi ku barteen haddaba xafladdaasi waxaa ka qayb galay islamarkaasina tabintan inooga soo sameeyey cabdiraxiin sheekh cali
walaalka waa mahadsan tahay waxaan ku sugannahay xaflad ballaaran oo si weyn loo soo agaasimay oo ka socota degmada jowle ee xarunta wilaayada islaamiga mudug xafladan waa xafladda macadka khadiijatu bintu khuweylad licdaadi daaciyaad dufcadeeda labaad qalinjabinteeda ayaa maanta u joognaa xafladan sida tooska aan kaga soo tabinayno wilaayada islaamiga ee mudug haddaba waxaan ku sugannahay howl aad u ballaaran oo ay ku sugan yihiin dadyow aad u fara badan oo isugu jira nuqabo mas-uuliyiin iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada oo u yimid xafladan sidii ay u mushaarakeyn lahaayeen Een, haddaba waxay la joogaa mid ka mid ah maamulayaasha xafladan oo inooga warbixin doon Een, maamule kusoo dhowo waxaad nooga warbixisaa marka ugu horeysa xafladan iyo waxyaabaha ay daaran tahay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عبد الله وما سنتهي وحجوجنا هولك آه، أم القرى آه، للدراسات والمناسبات وكويا لدقمة جولو تاسو أي كسعة حفلة بلارن وقال جبنيان أرضي قاريسة آه، دور يتمن أرضي ومدة سنة آه، لبس سنة يبرأ ku baranahayay meesha wax ku baranayay ee, macadda macadka khadiija oo caan ka ah macaahidda wilaayaadka islaamiga ah ee ka furan ka mid ah oo aad iyo aad looga yaqaano wilaayaadka ee, sida boorka ku qoran ood arkayso ee, labiyo toban arday ayaa hadda qalin jebinaysa waana dafcadii labaad ee degmada jawlo faraca macadka ka soo baxda Ee, dafcadii labaad marka qalinjabinteedaan u fadhinaa maanta oo ay taariikhdu tahay ee, kun afar boqol afartan iyo toddobada bisha shacbaan ee, bilowgeeda hore Een, waxa weeye macadku een, dafcadiisa labaad ee degmada jawlo wuxuu furnaa muddo eh, laba sano iyo bar ah ayuu furnaa culumta lagu bartayna waa lasoo bandhigi doonaa insha allahu tacaala sida hadda aad arkayso ee, mar dhow ayaa lasoo bandhigi doonaa shahaadooyin ayaa la guddoonsiin doonaa ardada iyo abaalmarino kala duwan aad iyo aad bay wilaayadu u maamustay ee, macadka iyo qaabka hoolka lagu diyaariyey quruxdiisa iyo ee, waxyaabaha uu ka kooban yahay aad iyo aad baa loo qurxiyey ee, wilaayada kasoo qayb gashay ee, culummadii hadda hadlaysa aad maqlaysaa ee, ardaydii yaa fadhida waalidiintii yaa fadhiya dhalinyaradii yaa fadhida ganacsatadii yaa fadhiya ee, aad iyo aad baa looga soo maamule aan kaa dhex galo ee, macadka khadiijatu binti khuwaylad markii ugu horeysa ma ahan oo dufcad ka qalin jabisa dufcaddan ka maamul ahaan adiga maxay kaaga duwan tahay Ee, cabdiraxmaan mahadsan tahay Een, dufcadaanu waa dufco runtii ee, waxyaabo dhowra uga duwan ee, dufcadii hore Ee, dufcaddan waxaad moodaa ee, sanadba sanadka ka dambeeya markii dufca ay soo baxdo waxaad moodaa marka horokac waxyaabo tadawur ah oo dheeri ah in kusoo kordhahayaan oo lagu soo darayo Een, aad iyo aad baa loo qurxiyey ee, hoolka ee, iyo maamuuska aad baa loo qurxiyey dadka ka soo qaybgalayna aad bay u fara badan yihiinoo tii hore waa ka fara badan yihiin ardadan waxaad moodaa inay ka nashaad badan yihiin
aad baad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah maamulayaasha xafladdan oo aan ku oo ku sugannahay howlkeeda aan ka wareysanay ayuu kaasi ahaa qaar ka mid ah nuqabada ayaa ku sugan goobta culimo ayaa joogto qeybaha kala gedisan intaan ka gaarno waa idiin soo gudbin doonaa iminkana waxaa ii muuqda ee, naqiib cabdiraxiin maxamuud bacdow oo ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ee mudug Een, asalaamu calaykum waraxmatullahi عليكم wabarakatu السلام ورحمة الله وبركاته أخو العزاء Ee, ku soo dhowow idaacadda islaamiga andalus oo kugula sugan ee, hoolkan oo ay ka dhacayso xafladda macadka khadiijatu binti khuwaylad licdaadi daaciyaad Een, farxaddaada ka waran maanta iyo horumarkan وأدوها الإذاعة الأندلس آه، جزاكم الله خيرا وجزاء وحسن إليك آه، وقتك iyo juhdiga aad bixinaysaan waa idinkaga mahadcelinaynaa xafladan ee, qayimka ee lagu qabanaya degmada jawle ee qadiija binti khuweyla gabdhaha qalinjibintooda maanta aad iyo aad baan ugu faraxsannahay Ee, qa- ee, waad waad arkaysaa boorka u dheggan iyo shacairta ma sinna dadka wax ilaahay fahamsiiyey oo xaqa iyo baadilka kala fahmay iyo dadka aan baadilka iyo xaqa kala fahamsanayn ma sinna waa kelimad qayim ah oo ilaahay kala- qowlkiisa uu noogu sheegay gabdhahana maanta qalinka qalin jabinaya waxaan leenahay maanta waxaan leenahay ee, waxay ku dayasho u yihiin gabdhihii wan wanaagsanaa qur-aanka lagu sheegay ee, ay ka mid tahay maryama bintu cimraan een, khadiija bintu khuweyla oo meesha noogu qoran boorka caaisha bintu abibakar iyo gabdhihii wanaagsanaa ee gabdhahaas ayay macnaha khudwo u yihiin kudayasho u yihiin inay ku daydaan Een, nabadoon aan kaa dhexgale een, maadaama aad hoolka ku sugan tahay gabdho wax la baray haddana gabdho daaciyaad ah waxaa ku qoran boorka licdaadi daaciyaad waa diyaarinta daaciyaadka Een, maxay idinkaga dhigan tahay reer mudug haddaad tihiin gaar ahaan nuqabada aragtidooda gabdhahan oo maanta qalin jebinaya wallaahi ee, aragtideenna lama soo qiyaasi karo waa wax ballaaran gabdhaha muslimaadka oo maanta ka- nooga qalin jebinaya ee, macadkan oo gobolka mudug ee, waa baahi weyn oo maanta loo baahnay in gabdha daaciyaada la helo oo dadka ay wax baraan oo gabdhaha kale ay wax baraan iyo jiilka soo korayo gabdhaha waa waa ma- waa waa keliya barnaamij aan aad iyo aad u bogaadinayno baahi weynna u qabnay ilaahayna og yahay annaguna aan dareemayno waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii ka soo dhalaala kaalintooda oo ka qaata qaybta dacwada loo diyaariyey in ilaahay nooga dhigo ay jiil badan oo wax fahamsan soo saaraan mar laakiin haddii uusan diib ahayn uusan xaaladiisu aysan isku toosnayn xoogaa waxa weeye dhibaata ka jirta marka gabdho diinka ilaahay xam waxaa ula jeedaa gaba- gabar wax baratay waa bulsho wax baratay waa bulsho wax barata sidaasaan ula jeeda ilaa hooyadii aa, laga soo- laga soo saarayey ilmo saara macnaha mithaalka aan guriga wanaagsan oo carfay uga dhigaan waxay tahay gabdhaha waxay soo saarayaan awlaadda waxay ku tarbiya diinka ilaahay ku tarbinayaan waxay ku tarbinayaan wixii la baray ay barayaan ayaga waxa waaye waa gurigii laga soo baxayo oo afkaba laga baranayo oo iyadu ayadaa ilmaha hooyo iyo aabbe kow barta markay hooyo aabiyo kow barto haddana inay diinkii ilaahay barto waa wax aad iyo aad u wanaagsan maxaad leedahay eh, wilaayadii soo qabanqaabisay macadkan dhidibada u aastay haddana maanta aan joogno ka qalinjebintii qeybtii labaad macadka khadiija raggaasi soo qabanqaabiyey maxaad leedahay Ee, waxaan leeyahay horta qadiija bitaqweel qaybteeda labaad dafcadeeda labaad dafcadii koowaadna waan joogay ilaahay f- fadligiis ilaahay i- i kaarsiiyey oo macnaha i karansiiyey markii hore ayaan uga mahday markaan dafcadan labaadna waa waa xaadir baan ahay waxaan leeyahay dadkii soo diyaariyey oo soo qabanqaabiyey ilaahay waxaan uga baryayaa in uu jannatu firdows alla ugu bishaareeyo ee, carabadoodana carabadii lagu aflaxo oo ka dhigo miisaanka xasanaadkana ilaahay maalinta la baahi badan yahay uu saaro maktabka dacwada aad iyo aad u dadaalay iyo macalimiintii juhdiga bixisay oo wakhtiga dhowrka sanaa juhdiga bixinayso gabdhaha waxbaraysay waxaan leenahay jasaakum allahu khayran wajasa axsan ilayk waa noo dadaasheen waadna barbaariseen wa- waadna barteen Ee, ilaahay agtiisana ajri baa idin yaalla annaguna amaal weyn weyn weyn baan idiin haynaa insha allahu tacaala waana idin waana idinku waana waan idin bogaadinaynaa waan ku faraxsannahay waan soo dhoweynaynaa waxaad noo diyaarideen waa gobolka waxaad u qabateen khaasatan ee, walaayada gobolka mudug muslimiinta dhammaanaad u qabateen laakiin khaasatan walaayada gobolka mudug amaal weyn baad ku leedihiin insha allahu tacaala Ee, ilaahayna waxaan idinkaga rajaynaynaa wixii aad ka dalbayseen oo khayra inuu ilaahay idin siiyo Een, walaalkaa sidoo kale waxaan ku sugannahay hoolka weli mikrofonka idaacadda islaamiga al-andalus ayaan la dhex marayaa dadyowgii ka soo qaybgalay qeybo kala gedisan waaye lama soo koobi kara iminkana sheekh xasan shiikhow oo ka mid ah culimmada deegaanka ayaa iminka ku sugan goobta Een, asalaamu calaykum sheekh xasan wcalaykum asalaam waraxma Een, sheekh xasanow waxaad iga warantaa waxay kaaga dhigan tahay xafladan quruxda badan oo maanta boorka u dhegan aan ku sugannahay
xafladani aad iyo aad ayay qayba u leedahay waayo waa meel lagu bartay ilaahay kitaabkiisii iyo culumtii diinta islaamka laguna baray dad aan awel horeyto laga yaabo inay jahli ku sugnaayeen maantana yacnii qur'aanka alfaadiisii iyo macnihiisii iyo axaadiistii nabiga salawaatullaahi calayhi anwaaculculuum ayay ku barteen marka waa nacmo ilaahay subxaanahu wa tacaala looga mahad celiyo wey gabdhuhu sidoodaba waa mucallimul abyaad weeye waa guryaha mucallimiintooda weeye haddaan gurga gabar aqoon lugo ayan joogin ilmaha ka soo baxaahi ilmo akhlaaq diineed yeelanaya ma ah marka in gabdhuhu diinta islaamka bartaani waa wax aad iyo aad bulshadoo dhan u anfacayda wey jazaaka allahu khayran kaasi wuxuu ahaa sheekh xasan shiikhow oo ku sugan xafladda qalinjebinta macadka khadiijatu bintu khaweylad licdaadi daaciyaad ayuu kaasi ahaa waa hagaag ee, walaalka weli waxaan dhex socdaa xafladdii ballaarneed ee macadka khadiijatu bintu khaweylad licdaadi daaciyaad iminkana waxaan la taaganahay waaliga wilaayada islaamiga ee mudug sheekh xasan abu xamsa Een, sheekhana marka ugu horeysa kusoo dhowow جزاك الله خيرا بارك الله فيكم ودوها إذاعة الأندلس بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا Een, sheekhana maadaama aad ku sugan tahay hoolka oo ay ka soconaysa xafladda een, xafladdan iyo waxay kaaga dhigan tahay iyo waxa dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada ay uga dhigan tahay iyo faa'iidooyinka gabdhaha wax la baray ee maanta ay la gudoomayaan iyo wilaayada wixii ay baaq ay jeedinayso
جزاك الله خيرا الحمد لله الحمد لله رب العالمين runtii maantay maalin weyn waaye waa maalin farxadeed waa maalin ee, bandhigeedii iyo ardigeedii lagu jiro ama xafladeedii macadkii khadiija binti quweylad arday loo soo xiraayo oo ka takharujtay insha allahu tacaala aanan rajaynayno inay cilmi sare ay u sii gudbaan aan rajaynayno si guud marka aad bay farxad iigu tahay inaan maanta ka qayb galo maxaafadada jowle dadka ku noolna ayagana runtii ahmiyad gaar ay u leedahay waa maalin gabdhahoodii qayb ka mid ah ay ka taqarujayso macadka marka insha allahu tacaala waa runtii aad bay saameyn fiican bay leedahayoo waa maalin farxadeed baxdaan u jeedinaynaa wuxuu yahay in ay kororsadaan cilmiga inay kororsadaan ay ka soo gudbeen runtii mugdi ka soo baxeen iftiin ay u baxeen ay joogaan inay marka faa'iidaystaan ay horu socdaan baaqaan u jeedinaya kaas waa insha allahu tacaala kuwa kale ee aan fursadaan helinna inay iyaguna ka faa'iidaystaan oo macadkii waa furan yahay ay soo camiraan oo beddelkoodii la helo intaana waxaan leeyahay gabdhaha kale ee insha allahu tacaala maxaafadada ku sugan jasaaka allahu khayran kaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayada mudug oo xafladda ku sugnaa aan la hadalnay oo aan hadda si toosan idinkaagala hadlin Een, walaalka iminkana waxaan kugu wareejinayaa khudbadaha kala gedisan ee ka socda munaasabadan iminkana waxaa hadlaya oo ka warbixinaya maamulaha macadka khadiija ee degmadani xafladdu waa xafla ikhtitaamiya oo lagu ikhtitaamayo macadka khadiija bintu khuwaylid faraciisa degmada jowle oo ka mid a wiilaya islaamiga ee mudug oo ah runtii dufcadii labaad ee degmadan maanta ku qalin jabinayso amaa degmada hadda aan ku sugannahay waa dufcadeedii labaad oo maanta aan u ikhitaamayno macadka khadiija bintu khuwaylid waxaan rabaa marka walaalayaal warkana laka sugayo ma ahan macad khadiija muxuu yahay macad khadiija maxaa lagu bartaa sinfiga wax ku bartay yeeyihiin nalakama sugahayo maxaa yeelay macad khadiija bintu khuwaylid waa qaniyun can tacriif fi lwilaayaat alislaamiyati kulliha ma ahan mid hadda dadka meesha lagu baraya ma ahan balse waxaana laka sugaya waxay yihiin xafladda maanta khadiijo loo qabanaya waa halkee waa degmadee waa wilaayadee dadka ka qalin jabinaya waa cadadkoodu waa sidee macadka goormee la furay goormeese gabagaboobaya intana laka sugaya intaa wey waan soo koobaya jazaakum allahu khayran macadka walaalayaal khadiija bintu khuwaylid icdaadi daaciyaad wuxuu si guud oga mid yahay macaahidda ka furan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka lagu diyaariyo gabdhaha daaciyaadka ee diinta ilaahay dadka bara ayaa wax ku barta si guud macaahiddaas ayuu ka mid yahay macadku amaa dufcadan ka qalin jabinaysa maanta degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug waxaa la iftitaaxay siddeed iyo tobankii bisha koowaad ee muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada rasuulka sala allahu caleyhi wasalam maalin sabti ah maanta uu gabagaboobayana waxaan joognaa tobanka bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo hijriyada nebiga sala allahu caleyhi wasalam maalin khamiis ah waxay ka dhigan tahay marka macadkaasi inuu furnaayo muddo laba sano iyo siddeed bilood oo labaatan habeen dhiman macadka khadiija walaalayaal ee maanta aan qalin jabintiisa u fadhinno gabdhaha mutakharijaadka ee qalin jabinaya cadadkoodu waa laba iyo toban gabdhood ayaan u ikhtitaamaynaa xafladan maantay duruusta lagu qaato waa duruusta muqararka u ah macadka khadiija bintu khuwaylid ee ka furan wilaayaadka islaamiga dhammaantood waxaan ugu dambaysiinayaa walaalayaal inaan u dardaarmo gabdhaha muslimaadka ee mutakharijaadka ee maanta qalin jebinaya maanta walaalayaal waxaan idiin haynay ayaan idinku wareejinay dhaxalkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaad qaadateen dhaqangelin ayuu idinka rabaa iyo inaad dadka sii bartaan intaas waxaan uga gudbayaa dardaaranka gabdhaha qalin jebinaya maanta aan u dardaarmayo macadka khadiija bintu khuwaylid maamulkiisa wilaayada islaamiga ee mudug dhammaan iyo maktabka dacwadu waxay ballan qaadayaan insha allahu tacaala macadkaasi macaahid la mida inay furaan ouna baabku u furan yahay dufcadan dufcaday ku xiskan lahayd dadkii ka faa'iidaysan lahayna way joogaan insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq iminkana waxaa bandhig samaynaya ardadii dhammaysatay macadka khadiija oo muddada sanawaadka ah soo dhiganaysay macadkan لقد استفدنا من المعهد علوما جمة وفوائدا مهمة دينية ومادية وهاكم بعضا مما استفدنا من معهدنا الغالي ذي الشرف العالي القرآن وعلومه والحديث وعلومه والفقه وأصوله والعقيدة الإسلامية وقواعد اللغة العربية ومتونها والمواد التجريبية وإضافات تدريبية كطرق التدريس وما إلى ذلك وكنا نعكف على التعلم مدة تتجاوز السنتين نحمد الله على آلائه العظيمة وفضائله الجزيلة جسيمة بأن بلغنا هذا اليوم المحفوف بالإنعام ونشكر لأساتذتنا وآبائنا الذين بذلوا مهجهم وأوقاتهم في سبيل إعزازنا ولتحقيق آمالنا فندعو لهم بالتوفيق والإحسان امتثالا لأمر رسول المنان صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى روا أنكم قد كافأتموه فلا يفوتنا أن نشكر لولايتنا ولاية مدرج الإسلامية بما قدمت لنا من جهود جبارة طيبة وكذلك نشكر لمكتب الدعوة ونقول سلام على مكتب الدعوة من الله دوما بلا محنة هم القوم هابوا لنشر العلوم والخير في الناس مع رحمة
شبى العصفور بالمجد البديع وعاد البلد في حال الوديع وقد عزف الشباب على وتار معالي والسمو من البذيع ومن علم الشريعة ماتحون وقد فاسوا بإرضاء البديع ومرسل من سميم القلب شكرا لكل مساهم في ذا الصنيع لقائد ماجدنا في شوق إفريقيا أزكى التهاني في الوضوع إلى أبطال ساحات النساء إلى من حاز بالنظر الدريع فأبقى الله هديكم أمتينا وشمسكم دواما في الصدوع anigoo ah ardayaad ka tirsan ardada macadka khadiija binti khuweylid waxaan soo bandhigayaa dersi ka mida duruusta macadka u qaadanay dersigaasi oo ah tafsiirka qur-aanka kariimka ah insha allah waxaan soo bandhigi doonaa aayado ka mid a aayadaha suuratulxadiid iclamuu ogaada dadow annamaa wax kale ma ahaanin alxayaatu addunyaa nolosha adduunyadu lacibun waa ciyaar iyo walahwun waxyaabo lagu daaho iyo wasiinatun qurux iyo watafaakhurun faan beynakum dhexdiina ay isugu faantihiin iyo watakaasurun badsi fil amwaali xoolaha la badsado iyo wal owlaadi carruur kamasali kaysin roob oo kaleeto waayo adduunyadu roobkaasoo acjaba alkufaara beeraleyda uu yaab geliyey nabaatuhu daaqiisa tuma markaas kabacdi yahiiju waa angegayaa fataraahu waad arkaysaa musfaran asagoo jaallo noqday tuma markaas kabacdi yakuunu waa ahaanayaa xudaaman burbur wa fil aakhirati aakhira waxaa ahaaday cadaabun cadaab oo shadiidun daran oo liman casa allaaha wa rasuulahu alla iyo rasuulkiisa qofkii caasiya u sugnaaday iyo wa makfiratun dembidhaafna waa ahaaday min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday iyo wa ridwaanun raali ahaansho oo liman adaaca allaah wa rasuulah alla iyo rasuulkiisa qofkii adeeca u sugnaaday wamalxayaatu dunyaa nolosha adduunyadu ma ahaanin ilaa mataacu lguruuri kadada alaabteeda mooye waxaan rabaa halkan inaan kasoo bandhigo darsi kamida duruustan ku qaadano machadka khadiija binti khuweylid darsigaasoo ah kitaabka buluuqul maraam min adilati alaxkaam axaadiistiisa axaadiis ka mid ah can ibni mascuud waxaa laga wariyey radia allaahu canhu allah karaal noqdee qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi calaykum laasima bisidqi runta fa ina asidqa runtu yahdii waxay wax ku hanuunisaa ila albiri wanaagga wa ina albira wanaagguna yahdii wuxuu wax ku hanuuniyaa ila aljannati jannada wamaa yazaalu rajulu qofku ka suuli maayo yastuqu inuu run sheegaayo wayataxara sidqa runtana uu ku dadaalayo xataa intii yugtaba laga qoro cinda allaahi alla agtiisa sidiiqan runbadane wa iyaakum idinka iyo waxaan idinkala digayaa buu yidhi nebiga iyo walkadiba beenta fa ina alkadiba beentu yahdii waxay wax ku hanuunisaa ila alfujuuri faajirnimo wa ina alfujuura faajirnimadana yahdii waxay wax ku hanuunisaa ila naari naarta wamaa yazaalu rajulu qofku ka suuli maayo yukdiba inuu been sheegaayo wayataxara alkadiba beentana uu ku dadaalayo xataa intii yuktaba looga qoro cinda allaahi alla agtiisa kadaaban been badane muttafaqun caleyhi xadiiska bukhaari iyo muslim aa isku waafaqay أو نونه وإذا فتحا يكون فمنه اعتض مجانس تلك العين منتقلة هي وإذا فتحا يكون فمنه اعتض مجانس تلك العين منتقلة كأعلم الفعل يأتي بالزيادات مع ولا وولا استقام جما فاصلا وافعل لذا آلف في الحشو ربيعة وعاريا وكذا كهبي اعتدلا وعاريا وكذا كهبي اعتدل تدحرجت عضي ضاح لولا اسبض الضات وهلمع تولى وخلبسا بست تصله رجت عدي ضاح لولا اسبض الضات وهلمع تولى وخلبسا بست تصله وحبا ضاح وانسلس لنقات ماسكا نسى الققل نسات جوربت هرولت مرتحلة وعلى وضاع ثوججت بضر تسام بالسم لقد ممنا تسلق واجتنب خلله وضاع ثوججت بضر تسام بالسم لقد ممنا تسلق واجتنب خلله guntii gunaanadkii munaasabadda ayaan soo gaarnay iminkana kaalmaha hore gabdhihii ka galay ayaa iminka la guddoonsiinayaa kaalimahooda iyo shahaadooyin iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan macadka khadiija bintu khuweyli dufcadiisa labaad sanadkan waxaa kaalinta koowaad galay anisa xaaji cali muxamed maasha allah waxayna abaalmarin u heshay oo abaalmarin wilaayadu ay u siinaysaa kitaabka saxiixu lbukhaari anise xaaji cali maasha allahu dhaha nambarka koowaad ee mumtaaska murtafica ah iyada ayaa ku jirta waxaa kaloo la guddoonsiinayaa kitaabka saxiixu lbukhaari oo ah asaxu kitaabin bacda kitaab illah allahu akbar waxaa kaloo la guddoonsiinayaa laba boqol oo dollar oo lacag ah kaalinta labaad gabadhar gashay waxaa weeyaan waa ammaan cabdiraxmaan cali shahaadada qalinjebinta macadka khadiija waa gabadha ka gashay kaalinta labaad macad xagga dhibcaha markii la yidhaahdo waxaa kaloo la guddoonsiinayaa kitaabka la yidhaahdo saxiixu muslim asaxu kitaabin bacda kitaab illaahi wa bacda saxiixi albukhaari waa saxiixu muslim waayahay waxaa kaloo la guddoonsiinayaa ammaan cabdiraxmaan cali oo kaalin labaad ku jirta boqol iyo konton dollar oo lacag maariya waxay ka gashay machadka sanadkan kaalinta saddexaad waxaana la guddoonsiinayaa shahaadada qalinjebinta machadka khadiija shahaadada qalinjebinta machadka khadiija bintu khuweyli waxaa kaloo la guddoonsiinayaa oo ay wilaayadu guddoonsiinaysaa kitaabka loo yaqaano macaarij alqabuul bisharxi sulam alwusuul ilaa cilmi alusuul fi tawxiid oo laba mujallad ah abaalmarintu waa isdaba taallaaye waxaa kaloo la guddoonsiinayaa boqol dollar oo lacag ah intaas ayaan kusoo afmeeraynaa munaasabadii ka socotay degmada jowle ee xarunta wilaayada islaamiga ee mudug gaar ahaan dufcaddii labaad ee ka qalin jebisay macadka khadiija ee wilaayada islaamiga ee mudug
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiiso badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah